asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee aan ku soo qaadanno sheekooyin fara badan dhacdooyin fara badan tusaalayaal fara badan iyo warar fara badan oo dhaqan ahaan iyo tusaale ahaan iyo digniin ahaan intaba inoo khuseeya haddaan nahay dadka ku hadla afkan aan ku hadlahayo mideennan maantana waa mid ka mida sheekooyinkeennaas caalamiga ah oo ka mid ah mid laga yaabo taariikhiyan xitaa inay ku asdaysan tahay ahoo inta badan cilladaha dadka soomaaliyeed haysta waxaa ka mid a badanaa taariikhdooda aad uma yaqaanaan waxayna kaloo aqoonin iyaga laftoodu maaragtay barashada diinta iyo fahamka cilmiga iyo gudashada camalka waajibka ah ee faralka ah ayaa kusoo kala horreeyey ama way u kala aqoon badnaayeen waa markii si dhaba loo hadlaya sababtoo ah markaad gobollada shanta gobol ee soomaalidu ay degto fiiriso dee qaar waxaa jiray diinta loo doonan jiray qarnigii labaatanaad qaarna qarnigii sagaaliyo tobnaad baa loo doonan jiray qaar qarnigii sideeyo tobnaad iyo toddobiyo tobnaad iyo lixiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad ayaa qaar loo doonan jiray kuwii marka shaniyo tobnaad xeraynta loogu aadi jiray ama maarata toddoba boqoloo sano ka hor in diin laga soo barto loo aadi jiray ama sagaal boqoloo sano in diin loo soo barto loo aadi jiray way ka horreeyeen kuwa qarnigan dambe diinta in loo doonto lagu bilaabay aad bay u kala fog yihiin oo dee cilmi farqi ah ayaa u dhexeeya wayna u kala aqoon badan yihiin xagga axkaamta iyo barashada diinta ama maaragtay rugniyada aan liijin karin iyo sidii loo raaci lahaa marka waxaa la yidhi koox wadaada ashow oo socoto ah ayaa waxay u imaadeen reero soomaaliyeed oo samen barwaaqo ah jooga marka ay reeraha soomaaliya ee barwaaqada jooga u imaadeen dee waad garanaysaa reero soomaaliyeedoo barwaaqo jooga oo ciirtii la lulan hayo oo wax walba diyaar iska yihiinoo dadku kansha la-aan yahayoo wax fara badan in isha laysku hayo waad garanaysaa marka marka haddii eebaydmahayo markay hawsha iyada ay heeraha u tageen ayay waxay codsadeen intii suuriyada iyo waxyaalihii loo diyaarin lahaa la siinhayey yaa waxay codsadeen in weyse iyo hararo nadiifoo ay ku tukadaanba la siiyo kolkaasay waxay bilaabeen salaad dee dadkan ay salaaddii ku dhex tukadeenna dad arkay ama yaqaanay salaadan ama aqoon u lahaa ma ay ahayne soomaali un afka la wadaagto aan cilmi kale lahayn laakiin alla kacabsiga yaqaana iyo shahaadada sida cibaadada loo guto iyo qaababka loo soo dhigana inteeda badan aan aqoonin ayay u badnaayeen waa tii markaa dhaqamada soomaalida iyo iyo xitaa gabyaagoodii hore qaar ka mida gabyo kuwiisa uu lahaa oo qallafsanaa markaad fiiriso aad ka arkayso kuwo jaahilnimadu ay caadda ka martay nimankii marka iyagoo saf ku jiro oo ilaa tobaneeyo ah yaanin tujiyey intii kalena safka ay galeen ninkaasay raaceen way la rukuuceen way la sujuudeen markaasay nimankii isweydiiyeen dee qiradii qur-aankana way akhrinayaan markaasay isweydiiyeenoo hoos bay isu waraysteen war ciyaartanu maxay tahay baa mid yidhi nin ciyaartanu maxay tahay mid kalea soo boodo wuxuu yidhi ciyaartan anigu waxaan maqlay maxaa la dhahaa buu yidhi tukad maxaa la dhahaa tukad tukad baa la dhahaayo waa qayb cibaadada ka miduhu mid yidhi kaasaa ugu roona saa mid kalea ka soo garaboodo wuxuu yidhi war ma ahee waa ciyaar sida dhaantada ahoo tukad baa la dhahaayo reeraha galbeedka dega ayaa ciyaaruu yidhi tii loo fadhiyeyba ma aha waa saddex nooc isu sheegaysa mid wuxuu yidhi maxaa la dhahaa ciyaartan midna wuxuu yidhi tukad baa la dhahaayo waa cibaado midna wuxuu yidhi ma ahee waa ciyaar tukad la dhaho oo maaragtay heeraha galbeedka dega ee soomaalida ah ayaa ciyaaruu yidhi saddexdaynin saasay isugu jawaabeen halkaa waxaad ka garanaysaa saddex aan cilmi isku dhaamin iyo aragti inay saddexduba ahaayeen ayna ahaayeen saddex u baahan in wax loo sheego galabtaas unbaa hogaanka loo qabto xertiiyo tidhi haddaad xertaan aa ciyaartan barataan kaala annagana soo raaca waa sheekhii iyo xertii uu watee meesha ku tukanaysee jamaacadii ay la yaabeen aduuday mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta ciidamka e b waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa haddii rabbi idmo ama mahmaahda aan gundhiga uga dhigayno aan uga dhigayno gundhiga iyo guntinta xubintan murtida maanta waxay noqonaysaa cilmigu dhalashada iyo dhimashada dhexdooduu ku jira cilmigu dhimashada iyo dhalashada dhexdooduu ku jira